waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali mahadsanid xasan marka koowaad nimanka madaxda ah ee hadda sideedda ah ee qaatay mas-uuliyaddii baarlamaanka iyo mas-uuliyaddii hay-adaha dowladda badankooda waxa habka ay hadda wax u wadaan oo ay rabaan inay ay isbedelkan uu ku yimaado waa hab ayagu ay hadda ka fiirinayaan danahooda siyaasadeed ee gaarka ah hab hadda ama ay maslaxada guud fiirinayaan ama maxaa muhiima ay fiirinayaan ma aha yani tusaalaha hadda ugu fiican oo oo oo oo oo hor yaalla waxa waaye dastuurkii markii loo keenay waxay yidhahdeen dib nooga dhiga waayo ma rabaan inay inay mas-uuliyad qaataan waxay u riixeen baarlamaanka soo socda oo laga yaabo markuu baarlamaankaas yimaadana inay yidhaahdaan baarlamaankani wakiilnaga ma ahano annagaa interest iska negotiate garayn karno annaga keliyaha cibka matalana dadka macnaha marka waxaa waaye meeshan crisiska ugu weyn wuxuu ka jiraa hay-ado dowladeedna ma jiraan nimankan siyaasiyiinta ahna waxay ka fiirinayaan yani mararka qaar waxaa dhihi karaa madaxtooyadii kulligood gacantooda galeen waxay ka fiirinayaan keliya waktigan dhow ee beri iyo beri dambe iyo yaa xildhibaan noqonaya iyo wax adugu aad aan aan u qiimo badnayn oo soke ayay ka fiirinayaan hadda si ay ugu gaaraan runtii marka waa iska ayaan darro jirta anigu shaksiyan marka ma qabo waxa iman doona inay ka sharciyad fiican yihiin xagga legitimacyga inay ka sharciyad fiicnaan doonaan wixii hadda la bedelay anigu ma aaminsani shaksi ahaan inay hadda ka shaqayn ogaa karaan ama oo xagga functionalityga marka la yidhaahdo wixii inay shaqeeyaan haddii loo bedelana in wixii hadda shaqey waayey wax kale oo shaqeeya inay hadda keeni karaan ma aaminsani waayo wuxuu waa waa wixii habku habkii ay kuwani ku yimaadeen akhirka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo war xataa dhowr dadkan la sheegaya la iskuma keeni kare odayaashu ha soo magacaabaan meeshay hadda u socotaa waa meeshaas wariya dhammaantii anigu shaksiyan waxaan u arkaa inaynaan xataa ka dhalan doonin marmarka qaar wixii ka dhalan jiray markii isbedel dhaco oo ahaa yacni waxaan political capitalka la yidhaahdo markii isbedel dhaco waxaa la yidhahda o qolo cusub baa timid oo roob baadii doonadii xataa in la waayaa dhici karta runtii waayo hadda siday wax u socdaan waxaad moodaa status quoga ama waxa jira ayuunbaa isdhalaya waa gartay dastuuriyan tobanka sebtembar marka la gaaro madaxda dowladda hadda jirta iyo madaxweyneha wakhtigooda waa dhammaaday siyaasiyiin soomaaliya joogtaa aaminsan in wakhtigaas wixii ka dambeeya xukunka uu sii qabto afhayeenka baarlamaanka oo kale marka dastuuriyan marka la eego iyo siyaasiyan sideeba ku habboon baad leedahay dadka arrintaas ku doodaya se sax ma ku yihiin
dastuurkii mar horaa la yska dhaafay xal mastuuraa lagu wari joogay hay-adihii dowladda oo dastuurka ku dhisnaa mar horaa la dumiyey baarlamaankii nimankan sideedda ahaa duushay ayagaa qaatay awooddii baarlamaanka ayagaana hadda baxshay mandate-ka ah in uu sii jiro ay sii jiraan hay-adaha baarlamaanna ma bixin dastuurna ma bixin xalmastuurkaas ay nimankani gaareen qolihii ajaanibta ahaa oo lacagta bixi jireen ay ka yeeleen ayaa hadda dalka sharci iyo dastuur iyo wax walba u ah marka wixii dastuurka ku qoran waa ku qoran yihiin waa waxun warqada ku qoran oo meel yaalla meel ay wax ka gooyaan hadda ma jirto waa gartay nidaamka soomaalidu intaas ay ku soo shaqaynaysa hadda waxaa lagu soo kordhinayaabaa la yidhi aqal sare oo konton iyo dhowr xubnood ka kooban marka aqalkaasu soomaaliya siyaasaddeeda ma ku habboon yahay kula tahay mise dhibaato kaleu ku abuuri karaa waad mahadsan tahay aqalka sare runtii waa su-aal loo baahnaa doodeedana ay ku fiicnayd in la gaaro xilli oo oo soomaalidu ay saldhigatay haddiiba aqal sare loo baahan yaha laakiin aniga waxaan su-aashaas jawaabta aan hadda kaa siinayo waxa waaye best practiceka adduunka ka jira iyo as a political scientist waxa aan anigu sida aan inta u fahamsanahay sida aqalada sare loo abaaro aqalka sare baahi waa inay keentaa oo uu matalo cid la yaqaano isla markaana oo oo ka duwan yani representation ku waa inuu ku salaysan yahay bal haddii ay aysan jirin maaragtay baahi representation ama aysan jirin baahi shaqo oona baarlamaanka kala qaban karin oo asagu qabanayo dan ma loo baahna hadda marka aqalka sare qabaa'iloo matalaya aqalka hoose oo oo shacabka inuu matalo loogu talagalana qabaa'il oo matalaya so labadoodiiba qabiiley matalayaan isku shaqay qabanayaan madaxweyney dooranayaan disay samaynayan daaday samaynayan isku shaqana way qabanayaan marka baahi baahida aqalka sare hadda loo samaynayo anima io cadda ma garata waa garta wixii qabaa'ila ku xisaabtama hadda yani markaan si cad u sheegno qabiil hebel wuxuu leeyahay xubinaa noo soo korortay marka xubintaas reer hebel oo beri hore qaday ha la siiyo ma garata waa garta macnaha marka nuxurkii wuxuu ku soo aruuray wixii qabiil baa la represent garanay haddii qabiil la represent garanay dee looma baahnaba reerkaa toos loo abaari karaa Een, een, waxaan gobolada leeyahay inay matalaanay ahayd gobolku waxay ahayd haddii sanad la sameynaya waa naqanaa adduunyada sanadkay u samaysa iyadana ama waa la appointi gareeyaa ama waa la- waa waa la- waa la doortaa haddii la dooranayana waxaa la yidhahdaa okay een, eh, bal matalan jubbaland waxaa kusoo aaday laba xil- laba ama saddex senator inta degan ninkii rabaa ha u tartamo ilaahu maa saddex sildhaa la soo baxdo ma garata waa garta
Een, kuwaasaa la doortaa gobolkayna matalan because everybody majoritygii gobolkaa soo doortay waa waa waa mid la yaqaan midda kalena waa nidaamkan canada ay isticmaalaano dowladda dhexaa iska a- a magacaabata markay magacaabatana waxaa waxaa la sameeyaa un qualitatively markii legislation la la sameeyo oo oo oo oo baarlamaanku uu sharci sameeyo sharcigaasay quality ahaan ay akhriyaan badanaa marka awood badan oo baarlamaanka ay wixiisa ku diidi karaanna ma laha labadiiba midda ma aha hadda la isticmaalay waxaa la yidhi qabiil baa la mateli oo oo shacab lama matelayo laba joor qabiilkaa laba goor la matalaya shaqadii hal baarlamaan qaban lahaayna labadoodu waa isla qabanayaan marka waxaan isleeyahay aada loogama fakerin eh, arrintaas jahawareer fara badanaa ka jira wayna ku soo noqon doontaa eh, eh, soomaalida arrintaas su-aal mar walba taaganay noqon doontaa anugu saasaan aaminsana
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali